xilli toddobaadka soo socda lagu wado in si rasmi ah loo bilaabo dhismaha garoonka cabdulaahi ciise ee magaalada gaalkacyo oo baahi weyn u qaban bulshada sportiska ayaa waxaa dowlada hoose degmada gaalkacyo oo kaashanaysa bulshada xaafada horseed waxa ay olo nadaafadeed ka sameeyeen gudaha garoonka iyo hareerihiisa ololahan ay garwadeen ka ahaayeen waaxda arrimaha bulshada dowlada hoose ayaa waxa uu qayb ka yahay olole ballaaran oo toddobaadkii u dambeeyey dowlada hoose degmada gaalkacyo ka waday magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowlada hoose daahir maxamuud cilmi ayaa uga mahad celiyey howlwadeenada qaybta nadaafada iyo fayadhowrka iyo bulshada doorka ay ka qaateen ololaha nadaafadeed isagoona xusay in guud ahaan ololahan uu ka socon doono magaalada gaalkacyo uu yahay mid kor loogu qaadayo bilicda magaalada iyo soo celinta nadaafada iyo kala dambeynta goobaha qashinka la dhigay magaalada gaalkacyo mahad iskale mas-uulka keenay goobta tan galabtay waxaan joognaa garoonka cabdulaahi ciise oo galabta aanu ka qabanay dhirtii aanu ka jarnay maalmahan ka jaraynay oo dee aadka u fara qabsatay aanu galabta ka rarnay waa ka mahad celinayaa guddoonka dhallinyarada sbortiska iyo ku-xigeenkiisii xohayaha iyo madaxa nadaafadda iyo faydhowrka degmada gaalkacyo cabdulaahi cabdiraxmaan aad baa u mahadsantihiin shaqada lixaadala a ka qaadateen waxaan u baahannahay sidoo kaleete dhallinyarada galabta meesha shan a u jeediin xaqiiqdii aad bay wax nooga shaqeeyeen shaqo qurux badan bay nala qabteen waana uga mahad celinaynaa in laysku duubnaado garoonkani wuxuu u baahan yahay midnimo iyo hal fara in looga wada shaqeeyo garoonkana galabta waxaan isleeyahay waxaa ka muuqda dhiig cusub waxaan u mahad celinayaa guddoonka cusub oo yimid oo la yimid firfircooni ilaahay hadduu ku idmaa waxaan rabaa dhallinyarada inaad isku duubtiin midnimadooda ku wadiin shaqaduna ay noo noqoto hal far ah si aan u wada shaqaynana waxaan rabnaa insha allahu garoonkaani inuu noo noqdo isha keliya oo aan ilaalsano waayo waa meesha keliya oo dhallinyarada ay ku aalamiiteeyaan dadka waaweyn ku aalamiiteeyaan dareemaan cayaaraha lagu soo bandhigi doono wuxuu nooga baahan yahay waa meel qaran waaye inaan ilaalsanaa rabnaa hal fara ku wada ilaalsano walaalka ku cayaarahaya iyo dadka mugsoontahay aan dareemayn muhiimadda uu leeyahana waxaanu rabnaa in dhallinyaradu hal meel uga soo wada jeesato ogaada ogaada dhallinyaroy haddii guddoon aad sidaan loo wada shaqeeyo oo sidaan aad didaalka iyo hormuudka ugu tihiin magalabtay oo aad shaqadan maalmaha cusub aad ugu keenteen waxaan rajaynayaa insha allahu in dhallinyaradu hal fara ay noqoto wax keliyahoo ka maqnaana waxa waa hogaamin aad iyo aad u mahadsantihiin hore waxaan rabaa inaa ilaahay mahad celiyo noo suurtogeliya halkaa inaan joogno marka xigtana waxaan rabaa inaan mahad celiyo agaasimaha reer bulshada iyo tiimka isboortiga halkaan jooga gudoomiyaha dhallinyarada isboortiga iyo xogayaha iyo ku-xigeenkiisaba iyo guud ahaan dhallinyarada isboortiga halkaan joogta inaan mahad celiyaan rabaa mahad celin kabacdi ujeeddada galabta halkan loo jooga waxay tahay activity-ga halkan ka muuqda wuxuu yahay inaanu dhirtii halkan ka muuqatay geedkii geedjinigaha ama bulshadooda dhibka badan ku hayay in la jaray rarnay gaadiidkii la saaray ayadoo nadaafad ahaan iyo bilic ahaanba aan ku wanaagsanayn garoonka ayaa halkan galabta u duqa degmada gaalkacdirxaanshe xasan jimcaal ayaa hore ugu dhawaaqay ololahan inuu qayb ka yahay toddobaadka soo celinta bilicda magaalada gaalkacyo kaasoo ay ka shaqeynayaan dowladda hoose iyo guddiyada kala duwan xaafadaha magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug